subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka rediyo muqdisho qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ku soo wajahan caasimadda soomaaliya ee muqdisho xeraalyaha qaranka oo wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ugu digay musuq maasuq iyo xatooyahanti qaran wasiirka maaliyadda soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay guul ka gaartay nidaamka deencafinta wasiirka beeraha iyo waraabka soomaaliya oo ka hadlay saamaynta fatahaadaha soo noqnoqday ee soomaaliya ku dhufta maareeyaha hay-adda dulista rayidka oo sheegay in madaarka magaalada beledweyne ay geeyeen qalabkii hagista diyaaradaha guddoomiyaha gobolka banaadir oo xariga ka jaray xarunta degmada warta nabadda taasi oo dibudhis lagu sameeyey maamulka gobolka hiiraan iyo kan beledweyne oo ka qayb galay munaasabad lagu furayey hirgelinta garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne wararka dibaddana waxaan idinka haynaa madaxweynihii hore ee hindiya oo ku geeriyooday dalkaasi sabab la xidhiirta korona virus subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo dhammaystiran madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa ku soo wajahan caasimadda soomaaliya ee muqdisho siciid deni iyo axmed madoobe ayaa ka qaybgelaya kulan ay la yeelan doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo si ay uga wada xaajoodaan doorasho wadar ogol ah oo soomaaliya ka qabsoonta subaxa saakaha ayaa si ka duwan sidii hore loo sugayaa ammaanka magaalada muqdisho iyadoo laamiyada iyo jidadka halbowlaha ay gaaf wareegayaan ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho aadan cabdulle ayaa laga sugayaa inay soo cagadhigato laba diyaaradood oo kismaayo iyo garowe ka soo qaadaya madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland madaxweynayaasha kusoo foolka leh muqdisho ayaa horey uga baaqday shirkii dhuusamareeb saddex oo lagu jiheeyey nooca doorasho oo ay wada saxiixeen madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynayaasha maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir xeraalyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa waxa uu sihayaasha xukuumadda federaalk soomaaliya ee wasiirada ah ugu baaqay in ay ka warhayaan waxyaalaha ka socda wasaaradaha ay maamulaan xeeraalyuhu waxaa ugu baaqay inay ka fogaadaan xatooyo hanti dadweyne iyo musuq maasuq ka dhaca muddada lagu jiro kala guurka waxaana uu tilmaamay in waxyaalaha meelahaasi ka socda ama hay-adaha dowladda ka socda ay iyagu mas-uuliyaddooda qaadi doonaan
xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranku wuxuu halkan oga digayaa oo amirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda number o waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta soomaaliyeed xafiiska xereerayaha guud ee qaranku waxa uu oga digayaa agaasinka maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyeyaasha hay-adaha dowladda kudanaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda soomaaliya waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin haddii ay dhacdo in wasiir wasiir dowle wasiir ku-xigeen agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyayaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo waxaa xafiiska xeereeyaha guud uu- uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarkaa bixiyey inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday waana inuu qofkaas si dhaqsaha ugu riboodgaray xafiiska xeeralaha guud si waafaqsan qodobka sideed tobnaad ee xeerka xabka ciqaabta soomaaliyeed si uu xafiiska xeeralaayuhu tallaabada ku habboon ugu qaado waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan macnaheedu waxa weeye shirkadda wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh la yaqaano meeshay degan tahay la yaqaano meesha dadka ka shaqaynaya canshuurta bixisa shati leh la maamuli karoo la yaqaano laakiin shirkado wahmiya oo aan la garanayn dadka iska leh kaliya procedureka la siiyey waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan haddii ay la tacaamulaanna mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu ilaaha yidhaahdo waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda in ay ka inay dhex galaan ama ay isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqaynayo si looga fogaado qofku uu uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis ilaan markaa xafiiska adiga aa furatid markaa shirkad adiga aa leedahay hadda agaasimo markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasimo ku-xigeen aa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raasta ayadaa siinaysaa soo maaha marka waa inuu conflict of interestiga uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda saraakiisha ka shaqaynaysa dowladda waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo bangiga dhexe ee soomaaliya iyo hay-adda f r c iyada oo ganacsatadu soomaaliyeed maskaxdu ay ku haynayaan in hay-adda f r c aysan xaq u lahayn inay xayiraad xayiraad keligeed ku samayso akoono shakhsiyadeed iyo mid ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin soomaaliyeed iyadoo aan la soo ogeysiin xafiiska xeeladayaha guud ee qaranka waarana aan laga qaadanin maxkamadaha awoodda u leh inay qaadaan ama bixiyaan xayiraadaas si waafaqsan xeerka xabka ciqaabka soomaaliyeed waana in bangiyada ganacsiga xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed aysan akoonadoodu akoono u furin qof ama shirkad aan dhammaystirin dhammaan tallaabooyinka akoon furista oo ay ka mid tahay in laga qaa- laga hayo sawir shat hadduu shirkad uu yahayna shatigii laga qaado Ee, waa in ijraa'aadka loo baahan yahay oo dhan iyo shuruudahoo dhan loo dhammaystiraa marka loo furayo bangi kasta oo ku caddaato inuu akoon ka furan yahay aan la garanayn oo wahmi ah qofka iskale uusan la garanayn bangigaas waxaa la marsiin doonaa financial institutional lowga sharci ee qodobada ku qoran oo keeni karta bangiga inuu la wareego bangiga ganacsiga inuu la wareego bangiga dhexe ee soomaaliya sidoo kale xafiisku wuxuu uga digayaa shirkadaha wax daabaca inaysan daabicin waraaqa maaliyadeed oo aysan hubinin aqoonsiga shatiyada iyo habraacyada saxda ah ee jiritaanka shirkadaha iyo dadka ay u samaynayaan aqoonsiyadaas sababta ay tahay haddaa lacag kaliya shirkada meesha wax daawaa hadday lacag kaliya ka qaadato laakiin ay corruptionka qayb ka noqoto corruptionkaasaa lagu soo eedeynayaa waxa uu qofka kale uu mutaystay ayaduna mutaysanaysaan kiisaska baarista hadda ku socdo dhanka kale xafiiska xoolayaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuq maasuq ah oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed safaarado soomaaliyeed shirkado ganacsi iyo mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay-ado hay-ado iyo shirkado u shaqaysta sidii hay-ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashanayn shatina ka haysanin bangiga dhexe ee soomaaliya iyo kuwo kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay marka baaritaanadaas oo dhammi ay soo gabagaboobaan xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku wuxuu horkeeni doonaa maxkamadaha awoodda u leh si loo maxkamadeeyo dadkaas looguna qaado qodobada uu sharcigu tilmaamay in lagu qaado xafiisku wuxuu sidoo kaleeta baaris iyo dabagal ku wadaa shirkado iyo maraakiib iyo shakhsiyaad ku howlan kaluumaysi kalluumaysiga sharci darrada ah ee badaha soomaaliya oo qaybtood xafiisay ku leeyihiin dibadda ayaga oo ku xiran shirkado ajnabi ah oo waddanka soomaaliya aan ka diiwaan gashanayn shatina ka haysanin wasaaradaha ay khuseyso xafiiskuna waxa uu qaadi doonaa tallaabooyinka ku habboon ee sharciga ah si eedaysanayaashaas loo horkeeno maxkamadaha awoodda u leh hadduu ilaah yidhaahdo ugu dambayn dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee xafiisyada dowladda ka shaqeeya waxaa la amrayaa inay soo gaarsiiyaan warbixinada dembiyada masuq maasuqa iyo dembiyada kale qaybaha kala duwan ee xafiiska xeeladaha guud ee qaranka iyo booliiska soomaaliyeed si waafaqsan xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waad mahadsantihiin
xeerleeyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud oo la hadlayay wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta kuwaasi oo uga digay inay ka fogaadaan musuq maasuq iyo xatooye hanti qaran wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka hadlay halka ay marayso nidaamka maaliyadeed ee lacagaha deynta looga cafinayo soomaaliya wasiir beyle oo kusimo ka ah wasaaradda maaliyadda waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay wadamada deymaha iska bixin waayey qalalaasuhuna ay soo wajaheen kuwaasi oo lacagahoodu qiimo beeleen
waa waddo la maro weeyaan waddadana cid waliba iskama mari karto leanna qof walba wuu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafo laga dhaafi maayo laakiin hab baa loo baahan yahay conditions baa loo baahan yahay shuruud in la fuliyaa loo baahan yahay shuruudda ayaa waxaasoo dhan baa laysla galay wadanada qaar baa dhibaata ku dhici way iska bixin kari waayey dhibaatada hadda iyagu keensadaan oo financial managerku uu khariban yahay se looga dhaafaa way adag tahay aadaa dembiga galay weeye laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karayn waddan islaayey oo kale sidii keen oo kale waddan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayey laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado waddanadu markay noocaas oo kale noqdaan adduunkaa isku wada xidhana waxaa laleeyahay waddankaasi hadduu saas sii ahaado dad baa ku dhimanaya oo ku leecanaya wax lala qabto waa adduunkaa isku iman imaan
cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ka hadlayey deyn cafinta halka ay marayso wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay saameynta fatahaadaha soo noqnoqday ay ku reebeen gobollo ka mida dalka siihayaha wasiirka beeraha iyo waraabka siciid xuseen ciide oo hortegay golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalo la xiriira waxyaalaha sababay fatahaadaha ku dhufta qaybo ka mida gobollada dalka iyo hindisa sharciyaadka baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha soomaaliyeed oo ay weydiiyeen qaar ka mid a mudanayaasha golaha shacabka oo uu kula hadlayay xarunta kumeelgaarka ee baarlamaanka ee villa hargeysa wuxuuna yidhi
saaxiibkay cabdi cali wuxuu ka hadlay waxyaaba ka baxsan sharcigii aan keenay baarlamaanka waa nolo ka yeeray waana aqbalnay waraaqdii aan ku aqbalnayna guddoonka baarlamaankay taallaa marna maan handiday baarlamaankaan nimaano dhayb bay leedahay hogayntu hogayaha guud baana haya oo ay la taallaa arrintana loo ku yeeranay arrin beera nasiib daro arrin beeraha khusaysa ma ahayn waxay ahayd fatahaadda fatahaadda ex- exclusively ama wax si gaara wasaaradda beeraha keligeed ay mas-uul ka tahay ma aha guddi qaran baa jira oo fatahaadaha ay wasaaruhu magacaabay waxaa guddoomiye ka ah wasiirka arrimaha gudaha waxaa xubno ka ah wasaarado badan oo ay khusayso wasaaradda musiibooyinka ay si gaara u khusaysaa fatahaaduhu waa musiibooyin weeye fatahaaduhu waa musiibooyin yes beeralayda dadka ugu badan oo dhibaatada kala kulma ka mid ah laakiin fatahaaduhu waa musiibooyin wasaaradaha ay khusayso wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda waxaa ku jirta musiibooyinka wasaaradda arrimaha gudaha jeerka ah annaga xubin baan ka nahay wasiirka xogeenka arrimaha wasaaradda beeraha xubin nooga ahaa Ee, beledweyne markay ka dhaceen guddigaas shaqo badan buu ka qabtay waxaa guddigii ka dhashay farsamo oo ka dhashay arrintaas assessmenti beledweyne fatahaadda ka dhacda scientifically see u dhacdaa xagee ka timaadaa mawbigay ka timaadaa matoogo kalaa jira waa la baaray cilmi baaris badan baa ka soo baxday tii ka soo baxdayna waxay hor taallaa hadda mashruuca world banka a maqasheen oo soomaaliya la siiyey lacag afartan milyan ku dhow ayaa waxay gaar u tahay arrinta fatahaadaha shaqadeedana way socotaa guddigii qaabilsanaana way ka shirayaan waxaa kaloo jira mashruuc eh, dowladda talyaanigu ay ballan qaaday oo fatahaadaha khuseeyey oo ay la daahday cilaad xaggooda ka timid kiina hadda way soo gudbiyeen waa soo aqbalay talyaanigu waana la fulinayaa insha allah dhowaan bay dowladda hirshabeelle ayaana mashruucaa si gaar ah gacanta ugu haysa anigu marka arrinta naba ku yeeray fatahaadday ahayd waxaa runtii aan aada uga xumaayay in xildhibaano golahan ku jira markastoo fatahaad dhacdo ee wasaaradda beeraha ay ay ay ay ku ku taargetgareeyaan iyadoo wasaarado ka mudan ay jiraan oo shaqadaa iska leh annaguna qayb baan ka nahay laakiin mas-uuliyadda wasaaradda beeraha fatahaaduhu ka mid maaha waa dadka ku dhibaataysan baa ka mid nahay beeralayda dhibaata ka soo gaartaa laakiin gaar nooma ah arrinta jim fuulka oo cabdi cali uu yidhi wasiirkaa taageeray ama u ololeeyey waa wax aada la yaab u leh waxaa ogtihiin soomaaliya geleydii ugu badnayd taariikhda intaana wasiirka ahaabaa baa w f beerlada ka iibsatay afar iyo toban kun oo mitrig tan ayaa w f beerlada soomaaliyad ka iibsatay anugu markaan imid tirada ugu badneed ay gatay laba kun oo mitrig tan bay ahayd anaa talyaaniga tegey w f madaxweynaha la fariistay yidhi waxa kuyo aan ka rabno naga joojiya raashinka aad soo daadinaysaan marka beeruhu soo go-aan beeraleyda ka iibsada way ka iibsadeen rikoor bay leedahay ra-iisul wasaaraha ka qayb galay iskaasitooyinka ka qayb galay guddiga beeraha markhaati ka ah ee golaha baarlamaanka afar iyo toban kun oo mitrigtan oo geley ah ayaa beeraleyda shabeellada hoose waxaa ka iibsaday w h d lacagtana iyagaa komadooda loogu shubay annagu mas-uul kama ahayn iskaasitooyin waxaa ka faa'idaystay dhowr toban iskaasitaa ka faa'idaystay waxaa hadda wadnaa waxaan kaloo ogtihiin kaararkan w s d oo raashinka lagu iibsado oo dadka ay u qaybiyaan waxaan compulsory uga dhignay in boqolkiiba labaatan ay noqoto dalaga gudaha laga dhigo ila dukaamaha waxaan siiya mogta waa lagu daray barnaamijkan online so eh, shopka oo w s d geleyda iyo masagada iyo kulligu way ku jiraan
siihayaha wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya siciid xuseen ciid oo la hadlayay golaha shacabka baarlamaanka federaalka oo su-aala weydiiyey ayuu kaasi ahaa weli waxaad la socotaan qeybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka iminkana beledweyne mudaarka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa la sheegay in dib u dhis lagu sameynayo iyadoo shalay halkaasi ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska dulista rayidka ah ee soomaaliya maareeyaha hay-adda dulista rayidka axmed macalin xasan ayaa waxa uu dhagax dhigay garoonka diyaaradaha beledweyne ee ugaas khaliif halkaasi oo markii ugu horreysay la geeyey shaqaale loogu tala galay hagista diyaaradaha kuwaasi oo s- sheegay in ay ka shaqayn doonaan nabadgelyada iyo sidoo kaleeto hagidda dayuuradaha ka soo hoobanaya garoonka diyaaradaha magaaladaasi waxaana uu sheegay in ay rajeynayaan in dhowaan la horumariyo garoonka diyaaradaha beledweyne oo dhowr jeer ay fatahaado saameeyeen wuxuuna yidhi
adduunka ugu furaynay magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle waqti badan ayay dhibaato soo taagneed eh, marka ee, dhibaatadii anagoo ka jawaabayna ee, dhowr jeeraan waxaan ku imaanay wafdi uu hogaaminayo wasiir ee, kuwaasoo dhan waxaan assessment aan ku samaynaynay baahida ka taagan meesha marka ilaahay mahadiis maanta wasiir xirsi ayaa nasiibkiisa ilaahay ka dhigay in uu waxqabadkii lasoo kulmay bilowgiisii ee, iyo guddoomiyaha waxqabadkani kuma imaan si sahlan wuxuu ku yimid dadaal ka yimid ee, heer gobol iyo heer maamul goboleed iyo federaalka oo dadaalay wasaarad ahaan iyo hay-ada duulista oo jawaab oo ka jawaabtay markaas baahidii marka insha allahu tacaala wiilasha lasoo tababaray een, noocoodoo kale weli soomaaliya kama dhicin een, een, waxay u tababaran yihiin afar sakshin hagista diyuuradaha afar qaybood ay u kala baxdaa een, qayb kastaa waxay u baahneed toban ugu yaraan toban qof oo shaqaale ay u baahneed marka baahida jirta awgeed iyo degdegta loogu baahan yahay iyo een, dalabka ka imaanayay een, ah, maamulka gobolka ayaa wuxuu kalifay in aan afartii qaybood afar wiil oo afarta qayboodba wada yaqaan in aan soo tababarno hay-adda duulistu ay ku tababarto magaalada muqdisho ayagoo ajaanib shaqo ku lahayn kadibna la keeno een, gobolka een, eerbooro kale oo wadanka ayaa la qaba dadaalkaas oo waxaan berita waxaan ku soconaa haddii la yidhaha dhuusamareeb oo intaanoo kale aan u wadno oo aan wiilal lasoo tababaray u geyn doono baydhabo ayaa ku xigta kismaayo hore ayaan u geynay garawana hore aan u geynay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in een, beledweyn ay la mid noqoto eerboorada caalamiga
maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa beled oo beledweyne ka hadlayey weli wararka magaalada beledweyne ayaan ku guda jirnaaye maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu furayey cusbitaalka lagu magacaabo hiiraan oo laga hirgeliyey magaaladaasi kaasi oo la sheegay in baahi weyn dadka deegaanku ay u qabeen waxaa faahfaahinaya nuur maxamed cali
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana xeragga looga jarayay isbitaalka takhasusiga hiiraan sbeshalisti hosbital ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne munaasabada daahfurka isbitaalka waxaa ka soo qayb galay ogaas xasan ogaas khaliif ogaas rooble maamulka degmada beledweyn maamulka dowladda hoose ee degmada beledweyn dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey furitaanka isbitaalka hiiraan sbeshalisti hosbital doctor cabdulaahi macalin maxamed xalane iyo doctor maxamed maxamuud cusmaan halkan inaan isbitaal aan ka furno waxa ay nagu dhalisay kadib markii aan aragnay baahida badan ee ka jirto gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo ah baahi caafimaad waxaa kaleeto oo uu isbitaalku qaban doonaa uu u diyaariyey bulshada reer hiiraan insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo qodobo aad iyo aad muhiim u ah oo ugu horeeyo gaarigaan aad arkaysaan ee ambalasta ah afar iyo labaatanka saac diyaar ayuu yahay anytime oo lasoo waco waqti kasta nambaraa ku qoran meel kasta iyo waqti kastaba diyaar uu yahay in uu ka saacido bulshada iree hiiraan marka dhakhaatiirta takhasuska ah waxay dhakhaatiirta kala dheeryihiin juhdigaas iyo waqtigaas ay geliyeen takhasuskana laguma sameeyo waddankeena laguma sameeyo waxaa lagu sameeyaa dibadaha marka lagu yaraato waqtiga ayaa la soo geliyey waxaan aada ugu maaragtay hambalyeynayaa dhakhaatiirta da-da yar ee gartay in ay waddankooda gaar ahaan gobolkooda ee magaalada ay u dhasheen ay u baahan tahay takhasuska ayna ka furaan isbitaalkii ugu horeeyey oo takhasusi ah gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka degmada beledweyn iyo maayirka degmada beledweyn ayaa u mahadceliyey dhakhaatiirtani aqoontooda gartay in ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne isbitaalkan ee kusoo siyaaday degmada beledweyne ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan waa mahadsantihiin haddii bulshada reer hiiraan ama degmada beledweyne aqoon ay kusoo siyaasay waxaa naga noo soo siyaado qaymale waayo boqolkiiba siddeetan reer beledweyne waxay isticmaalaan farmashiye ha ka fogaadaan farmashiya ha u yimaada dhaqaatiirka saxda oo lacagtiisa ku bixiyey inuu dadkiisa saacido waxaan gacan ahaan dhallinyaradan iyo intii waxbarato caafimaadka baratay ugu hambalyeena inay soo ataageen inay gobolkooda yimaadin degmadooda yimaadin deegaankooda yimaadin ayagoo heli kara lacag ka badan inay adduunka kale ka helaan ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo gabagabadii soo xiray munaasabadda ayaa dardaaran u jeediyey dhakhaatiirtani aan dhibaatooyin fara badanaa ka jiro marka laga hadlayo caafimaadka dhibaatadu maxay tahay waa dhibaatadu waxay tahay ninaan waxba aqoonin shahaado lahayna beledkan inta yimaado caafimaadaan ka shaqayna dhahayo meel furanayo taas dhibaatada ka imaanaysa waxaa laga rabaa maamulka shaqada lama wada laha ninka mas-uuliyadda maamulka ka bilow guddoomiye degmo duq magaalo ka bilow guddoomiye degmo ku-xiji borosaab ku-xiji nabad sugidda ku dar ayagaa laga rabaa inay kontaroolaan dadka beledkan isbitaalada barnaamijka ka furanaya nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
waa mahadsan yahay nuur maxamed cali oo warbixintaasi kasoo diray magaalada beledweyne iminkana wararkii dibadda madaxweynihii hore ee hindiya barnaab mushkhare ayaa geeriyooday koob iyo labaatan maalmood kadib markii la xaqiijiyey inuu qaaday fayraska corona siddeed iyo afartan sano jirkan ayaa cisbitaalka la dhigay si loo qalo kadib xinjir lagu arkay maskaxdiisa waxaana laga baaray oo laga helay cudurka safmarka ee corona ka hor intaan madaxweynaha uusan ka noqon waddanka hindiya sanadkii ilaa ayaa master mukherji waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo koob iyo kontonkii sane ee uu jiray siyaasadda waddankaasi uu kasoo qabtay xilalkaasi waxaa ka mid ahaa oo ugu cuslaa wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka wasaaradda difaaca ama gaashaandhigga xilka madaxweynaha hindiya ayaa sida caadiga ahayn mid awood badan marka loo fiiriyo xilalka kale balse waxa uu yahay mid muhiimad noqon kara marka la gaaro xilliga doorashooyinka oo uu horseedi karo in la waayo xisbi buuxiya aqlabiyadda uu helay kaasi oo madaxweynaha go-aan siinaya inuu ka go-aan gaaro xisbiga soo dhisaya xukuumadda xigta xilli doorasheedkaasi master mukherjee ayaa waxaa fursaddaasi uusan helin maadaama uu madaxweyne ka ahaa waddankaasi waxaana lagu kala adkaaday nooca doorasho iyo weliba doorashooyinka waddankaasi balse waxaa awooddiisa uu ku muujiyey dhinacyo kale sida inuu diiday cafis ufidinta dhowr qof oo dila lagu xukumay inta badan waayihiisa siyaasadeed waxa uu ku soo qaatay xisbiga congress badri kaasi oo sannado badan hoggaankiisa uu hayay hindiya ka hor intaan guuldarrooyin isku xixiga uusan kala kulmin sannadihii ilaa xisbiga baarwihe janata iyo sidoo kale xisbiga ra-iisul wasaaraha muudi master mukherji ayaa xisbigaasi ku biiray sannadii kii sanadkaas xilligaas oo uu matelayay ra-iisul wasaaraha hindiya indara ganadi waxaana lasoo sheegayaa in munaasabad lagu aasayo lagusoo lagu dhigay waddankaasi hindiya wararka dibadda ayaa ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda wararka rediyo muqdisho anigoo maxamed muuse tarsana ayaa la socodsiinayey cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamaynayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jawabahan mayaada